بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار yusharib lmaa yusharib waa cabsiinaya wey waa gaadhsiin wey dhexgelin wey biyaha timaa la dhex geliyo dikru wuduu'i ljunubi qabla alqusl waa baabka boqol iyo lix iyo konton xadiidka laba boqol toddobaatan afar iyo toddobiyo afartan laba boqol toddobiyo afartan an caaishata macnaheed waxa weeye dikru wuduu'i اljunub qofkii janaabada lahaa weysadiisaoo la sheegi qabla alqusl intaanu maydhan ba-u weysaysan kitaabu dahaaraynu ku dhex jirnaa can caaishata radia allahu canha ana اnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed kaana wuxuu ahaa ida اqhtasala min aljanaaba kolka uu janaabada ka maydho doono inuu ka maydho bada'a waa bilaabayaayoo faqasala yaday labadiisa gacmood buu faraxali uma tawada'a kamaa yatawada'u lisalaa wuxuu u weysaysanayaa siduu salaada ugu weysaystooo kale wayse dhammaystiran weeyi uma yudkhilu asaabicahu lmaa waxa uu dhex gelinayaa farihiisa biyaha yudkhilu asaabicahu lmaa biyuhu gelinayaa farihiisa fa yukhallilu bihaa waxa uu ku xoqayaa usuula shacri timihiisa salkooda biyo iyo fariya wada socda timaha salkooduu gaadhsiin yusharibudii un wey wuu cabsiinayaa iyo yukhallilu yusharibu biyibuu timaha cabsiinayaa iyo wuu dhex gelgelinayaa uma yasubu calaa ra'sihi madaxiisuu ku shubayaa halaaa quraf saddexan toobo saddexan toobo marka hore biyiibuu ku shubay uu dhex gelgeliyay dabeetana saddex jeer buu kusii shubay marka labada siyoodba way soo arooreen oo in takhliilkaasi dhexgelgelintu margooni ay ta iyo mararka qaarkoodoo saddex jeer uun intuu dara uun ku shubayo madaxa uma yufiidu lmaa biyihiibuu ku shubayaa calaa jasadihi kulli jidhkiisa inta kale o dhan waa weyso uu weysaysto dhammaystiran iyo madaxa oo cinaayo khaasa uu siiyo si gaara timaha u dhex geliyey iyo biyo jidhka uu wada gaadhsiiyey markaa qofkii wuxuuna muhiimahuun jidhka inuu wada gaadhsiiyo biyaha timaha faraha macaatifkiiyo meelaha laablaaban de muhiimkaay waa taa baabu takhliili ljunubi ra'sah qofkii jinaabada ahaayo ra'sigiisa takhliil ku sameeya takhliilku waa dhexgelgelinta faraha la dhexgelinayo can curwa qaala wuxuu uhi xadaatnii caaishatu radia allaahu canha caaisha ay warrantay waa habaryartii can gusli nnabiyi sala allahu calayhi wasalama min aljanaaba nebigu siduu janaabada uga maydhanaya bay iga sheekaysay annahu kaanaba ii sheegtay inuu nebigu ahaa yaqsilu yadayhi labadiisa gacmood buu maydhi ugu horayn faraxalku waa muhiim wayatawada'u wuu weysaysan wayukhallilu ra'sahu wuu madaxiisuu dhex gelgelinayaa faraha xataa yasila jeeruu gaadho ilaa shacri ilaa usuula shacri timaha salkiisa salkooda jeeruu gaadho uma yufriqu wuu ku shubayaa calaa saa'iri jasadi jidhkiisa inta kaleo saa'irku waa bimacnaa baaqi baaqi jasadi jidhka inta kalee soo hadhay buu markaa biyo wada gaadhsiinaya marka madaxii maadaamuu tima leey mararka qaarkoodna timo dheer u lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa wada gaadhsiinayaa timihii wada gaadhsiinaya marka qofku hadduu maydho oo timaha intooda kore uu salaaxo kadibna uu kuntooda aanu gaadhsiinin jinaabadii kamu wada maydhan waa laga yaabaa dumarada qaarkood iyagoo koofeerka ee axaysanaya iyo sidaa loogu yaro tiirtiiriyey timaha inay kaba dulboodi karaanba qodaan waa qof aqoon sharci oo badan lahayn inuu idhaaba timahan isi wanaagsan bay kugu yaro habaysan yihiine oo inta waad ku yaro jeestaynaysaa e dee inta kale waa iska maydh oo dabeetana jinaabadii ay ku raasuqsantay ceebahay ka mid tahay inuu qofku diinta aqoon u leeyahay aad bay muhiim u tahay taxta kulli shacratin janaaba xabad kastoo tina gunteeda jinaabaa ku jirta xadiidkaasi hadduu daciif noqday kuwana ansaxay sheegaya inuu nebi maxamed salka gaadhsiin jiray timaha salkooda gaadhsiinaya biyaha can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusharibu ra'sah madaxiisuu cabsiinayaa biyaha uma yaxfii calayhi alaaan saddex jeerna wuu ku shubaya marka kolkii hore biyii buu ku qooyey madaxo uu gaadhsiiyey guntii kadibna saddexan toobuu sii liqsiiyey kadibna jirhkii oo dhan buu wada maydhay marka laba meelood baa u horaynayo midi waa istijada mee faraxalkiiba kasii horraynaya istijadana intaanu istijoon waanu faraxasho kadibna istijoodo kadibna weysaysto kadibna madaxa maydho kadibna jirhka iyadoo weysadu laba xaalo leedo marna iyadoo dhammaystiran baa la qadimi karaa marna iyadoo cagu hadhayn way noo soo socotaa taasina horena waynu arag baabu dikri maa axaadiid baa la sheegayaa yakfi ljunub qofka jinaabada le kaga filan ku filan oo ah min ifaadati almaa'i calaa ra'si inuu madaxiisa ku shubi karo biyaha isagoon aad waxba u dhex gelgelin can jubayr bni mudcim qaala wuxuu uhi tamaarow way murmeen fi lqusli maydhigay ku murmeen asxaabtu cinda rasuulillaahi bay ku murmeen sala allahu calayhi wasalam iyagoo ag fadhiya nebiga aqoon ha idiin kordhiyo weeye murankuna markaa kii asraarkiiyo eedaadka ahaa maahe waa aqoon kororsi nebigana markaa waxay u ishaarayaan nakala saar fa qaala bacdu lqowm qolada qaarkood waxay yidhahdeen asxaabta qaarkood innii la aqsilu anigu waxaan u maydhi madax ama jidhka kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaa ka kalena anna saas iyo saasaan u maydhi buuhi fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu yidhi amaa ana dee hadduu nin waliba aniga odhanayo aniga lafdigaygu fa ufiidu calaa ra'sii madaxaygaan ku shubayaa alaaa halaaa akufin saddex kaf saddex hantoobo ayaan ku shubayaa madax kafku mararka qaarkood dhuub buu noqdaa ama gacan keliya laakiin sidaynu riwaayanka hore kusoo maraynay labada gacmood inuu ku shubo madaxa oo biyoah marka taasaa u horeynayso madaxii in lagu shubo saddex jeerna way ku filantay in takhliilkaa lagu sameeyana xadiidka horaa sheegay almuhim waa inuu tacmiimu lmaai bilbadan bilbadan jidhka oo dhan waa in biyaha la gaadhsiiyaa taasaa waajib ah in uskaga laga saaro waxaa ka muhiimsan in jidhka la wada gaadhsiiyo biyaha baabu dikri alcamali fi lqusli min alxayd waxa uu baabiyoo la sheegayaa shaqada uu qabanayo qofku markuu xaydka ka maydhanayo habka uu uga maydhanaya la sheegay dikri alcamal waa farsamo iyo shaqo fi lqusli maydhigii min alxaydi laga maydhanaya habka wax loo qaban iyo siday gabadhu u shaqaysan markay maydhan xaydka ka maydhan baa la sheegay can caaishata radia allahu canha ana imra'atan sa'alat annabiya sala allahu calayhi wasalam gabadhi nabiga waxay weydiisay can ghusliha min alxayd say kaa uga maydhan fa ahbarahaa wuxuu u sheegay kayfa takhtasilu sidaa u maydhanayso uma qaala dabeetana wuxuu ku yidhi asmaa bintu shakal bay ahayd gabadhaas sagaalkii dumar ahaynu ama tobankii dumar ahaynu xusayna istixaadadu ay ku dhacaysa asmaa bintu shakal tii la odhan jiray waxa uu ku yidhi khudii firsatan bahad yar qaado oo cudbi ah min miskin oo markaa cadar leh cadarka miskiga laydhaa fatadaharii biha ku dahaaro qaado qaalat wa kayfa atadaharu biha wasean ugu dahaaro qaataa fastatara kada riwaayoonku midi waxbay kordhinaysaa riwaaya kitaabkaa hore waxaad ku aragtay baa kan ka yara duwan siyaadaadkaasi leeyahay kani leeyahay marka fastatara wuu isqariyey kadaa sidaasuu isu qariyey siduu isu qariyey markaa asxaabiyaddu ma ishaarin caaisha siduu nebigu isu qariyey laakiin inuu ka xishooday ka weji dadbay uunbaa laga faa'iidaysanayaa jumladan marka mafcuulna way noqon kartaa mafcuulu mutlaqna way noqon kartaa siday icraabayaan fastatara wuu isqariyey kadaa sidaasuu isu qariyey sidee dee dee ma gacantuu wejiga saaray ma afkuu yaro dadbay miyuu ka yaro foorarsaday ishaarada muuqaalkeedii may bixin laakiin inuu nebigu ka yar xishooday oo ka weji dadbay ayuunbaa istitaarkan ka muuqanaya mafcuulu mudlaqa bay qolyaha qaarkoodna ciraabayaanoo waxa weye fastatara wuu isqariyey kada liajli kada lidaa oo markaa kaafta bimacnaa laamay noqonaysa liqowliha hadalkeeda darteed ayuu istitaar u sameeyo afmaroorin ama wejifoorarin waxbuu yara sameeyey dee had iyo jeer marka uu qofku xishoonayo si unbuu idhaahdaa maxagaasi wuu jeesan ama wuu foorarsan si unbuu yaro odhanaya laakiin sawirkii baanay bixin markaynu sharax aada u eegegnay labadaa mid weeye mafcuulu bi iyo mafcuulu mudlaq marka inkastoo istitaarku uu dee ficil laazimaya haddana wuu yar tacadii karaa marka macnaa aan tadniin loo eego uma qaala dabeetana nebigu waxau yihi subxaana allahi tadaharii biha ilaahay baa xumaanka hufana dahaaro qaado waxa weeyaan wuxuu la yaro yaabay dee sida ay maaragtay isugu soo yaro taagtay iyadana waxaa laga yaabaa inay tadahurkan u qaadatay maydhigii waaweynaa qaybo ka mid ahoo istifsaarkay doonaysa inay usii dhaadhacdo qaalat caaishatu radia allaahu canha markaa caaisho waxa ay ku tidhi allaha ka raali noqday gabadh caaishaa gabadhii ayaa ku tidhi waxay ku tidhi tatabbaciina biha ahara dam maquulu qowlkiibaa kaas tatabbaciina bihaa waxaad la raacraaci doontaa wasla bahashan yareed sidatee cadarka la mariyey ahara dam dhiigga raadkiisa si ay raadkii u suuliso haddii uri jiri lahayd haddii muuqaal jiri lahaa waxaasoo dhan baa la nadiifinayaa dhag weeye marka intani waa jumlatun muctarida qaalat caaishatu waxay tihi saa iyo saasay tihi koow fajadabtu lmar'ata gabadhii baan soo jiiday waa jumlo soo kala dhex gashay intii wixii ay tihi aan laguu sheegin baa intan la dhex dhigay qaalat caaishatu baa waxay tihi radia allaahu canha fajadabtu lmar'ata gabadhtiibaa gabadhii baan soo jiiday wa qultu waxaan idhi tatabaciina biha ahara dam labadabana maquul qowl waa laga dhigi karaa intoon soo jiiday ayaan ku naa sidaa dheh waxba nebiga intaa ha ku xilna hoostaada ka sheekayn kari maayee annagaa kuu sheegnay meelaha ay ku wadwad marka riwaayada ibnu maajatana intaasay kala siyaaday adiga arkayo oo inay iyadu soo qabatay iyadoo sii ligan weli oo nebiga ku daldalaysa su-aalihii ayay soo qabatay baabu tarkil wuduu'i min bacdi lqus waxa uu riwaayadan baabkani sheegayaa in weysada la iska dayn kara intii la maydhay kadib tarki lwuduu weysadii waa la iska dayn karaa min bacdi lqusli intii la maydhay maydhashadii baa kuugu filan ama weysadii maydhiga ka horraysay ama maydhiga laftiisaaba kuugu filan madhabuhuna saasay u badanaya culammadu in qofku hadduu maydho ku filan yahay ila daahiriya qolyada daahiriyada waxay idhaahdaan waa laga maarmaan in weysadu in mustaqil noqoto ama gaar laakiin idaa xasala alabaru dakhala alasqar bay idhaahdaan fuqahadu kii weynaa maydhigii hadduu yimi kii yaraana uu hoos galay hadiga laakiin nabiga waxa u badan calayhi salaatu wasalaam weyse ka horaysaa inay jirto si kastaba ha ahaate ee waa inaan wax kaa jabiye aanay dambaysinin bay leeyiin culimadu oo intuu qofku maydhay ama gadaal maydhiga gabagabadiisii markuu maraya hadduu xubinkiisa taabto way ka jabaysaa way u badan yihin can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa u laa yatawada'u bacda alqusl intuu maydho kadib ma weysaysanay weysadiisu waxay ugu dhammayday ula socotay maydhiga ama uuba ka horraysiinaya baabu qasli rijlayni min ayri fii kayri almakaani aladii yuqtasalu fiih waxaan u yaro dadejinayaa wixii siyaadaada mooyaane dee in badan buu xadiid kugu soo noqnooday kitaabkan iyo xagga horeba iyo kii kaleba baabu qasli rijlayn labadii cagood baa la maydhi ama labadii adin ee hoose fii kayri lmakaani meeshii meelaan ahayn baa lagu maydhi alladii meeshaasoo yuqtasalu fiihi ama yaqtasilu fiihi makaanka meeshii uu ku maydhay meelaan ahayn qofku yuqtasalu fiihi lagu maydhanayo makaankii lagu maydhanayay makaanaan ahayn baa cagaha lagu maydhi oo marka adigoo taagan aada maydhato kolkii hore weysadii qaarkii horead maydhay dabeedna jidhkii baad wada maydhatay cagihii baad dambaysiisay kolkaad maydhiga dhammayso intood dhaqaaqdo ayaad cagihii meel kale ku maydhaysa dee horena waynu usoo tilmaanay inay culimmadu sharxayaan marka dee xaggii hoose waxaan nadiif aha inaad ka shakisantahy inuu kaaga soo duulduulayo siiba meel ciida markaad ku weysaysanaysa ila sibir lama hayno waqtigaa hore iminka marmarkii iyo sibirhkii iyo dee kolkii hore uu nadiif ahaaba wixii kaa dhacayana nadiif buu yahay marka haddaad halkaagii iska taagnaato ciladii looga dhaqaaqaya meesha ayn wax kuusoo duldulaan meeshii way ka baxda ilaa caamatalwasaawis buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waswasa waswaas meesha uu jiraabay ahayda wax ku garhoorhaya ee wixii kaa baxay iyo meeshiio sii wasakhaysnayd isdul baxeen can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi xadaatnii khaalatii maymuuna way ii sheekaysay ii warrantay habaryartay maymuuno xaaskii rasuulka ahayd buu yidhi ibnu cabaas qaalat waxay tidhi adnaytu lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan u soo dhoweeyey quslahu min aljanaaba biyuhuu kaga maydhan lahaa jinaabada qusliga waa inagii soo tilmaannay laba macno inuu leeyaho maydhashadana waa laydhaa biyahana waa laydhaa biyuhu ku maydhan lahaa baan u soo dhoweeyey takhtum lizawjiha radia allaahu canha faqasala kafayhi labadiisa gacmood buu faraxalay maratayni aw alaaan laba jeer ama saddex buu faraxashay uma adkhala yamiinahu filinaa biyamiinihi fi linaa midigtiisuu weelka geliyay si uu darsado fa afraqa biha calaa farji wuxuu ku shubay bidixdiisii isagoo faraxalan buu weelkii biyuhu ku jireenba halkan u yaallo af bannaan oon ibriiq ahayn sida baaldi oo kale gacmihii waa faraxalan yihiin oo waa nadiif midigtuu daray bidixdana wuu ku istijooday midigtana wuu ku shubayaa uma qasalahu bishimaali farjigii ama xubinkii hoose wuxuu ku maydhay bidixda uma daraba bishimaalihi alard gacantiisiibuu ku dhuftay dhulka fadalakahaa dalkan shadiidan aad buu ugu xoqay xoqi daran dee kolka hore baan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wasakh ma lahayne waxa weeye waxaad sii arkaysaa nadaafadu aada u sii adkaynaya uma tawada'a wuduu'ahu lisalaah wuxuu weysaystay weysadii salaadoo kale marka halkaa waxaad ka arkaysaa inuu istijadii ka horeynayo faraxalkii waxaa loo farxalanayaana dee waa biyii gacmaa la gelinayay uma afraqa wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa macnaa way istijadii way u dhammaatay weysadiina way u dhammaatay weliba sida fiicanna waxa weye xubinkan dee kolkaad maydhayso ilaa wax kaga noqnoqon maysa istijada un maydhistiisa wada raaci bilowgan wixiisa u dhamee ha ku warwareegin markaa kolkaad meeshan hoose u dhammayso istijadeedii iyo saabunteedii iyo waxeeda waysadana dhammaystiro kadibna jidhkii markaa meeshii iska daadin uma afraqa wuxuu ku shubay calaa ra'sihi alaaa xafayaat saddexan tooba mila kafi kafkiisa muggeed markaa mila kafi kafka muggi gacanta muggeed uma qasala saa'ira jasadi jidhkiisa intii soo hadhay buu maydhay uma tanaxa can maqaamih meeshuu taagnaaboo ka yara dhaqaaqay tanaxa uu ka yara durkay can maqaamihi halkii uu kolkii hore ku maydhanayuu taagnaa faqasala rijlayhi labada cagood buu maydhay wixii kusoo duldulay iyo waxaasuu iskaba raacinaya marka waa weysadii oo qaybina horaysa qaybina dambayso qaalat waxay tidhi uma ataytuhu bilmindiil markaa tuwaalkii baan u keeno faradahu wuu iska celiyey iga daabu xadiidkan markaa tarjamada wixii uu guntaday oo adiga arkaya mar walba waa laga maarmaa yaqiinta inaad raacdo wixii shakiya iska reebto baabu tarki lmindiili bacda alqusl waxaa la sheegay in la iska dayn karo bahalkaa la yidhaha tuwaalka iyo masar la marsada iyo waxa ah markii la maydhay ama la weysiistay la iska dayn karaa waana la marsan karaa meelaha qaarkoodoo barafka iyo qabowgu ka dhacayo dadku aad waxay ugu baahan yihiin inuu qofku markiiba iska dulqaado biyaha saaran jidhkiibaabay qallajinayaanba ama uu naftaaba qabanaysa qof markaa kolkuu weysaysto ama maydho markiiba wuxuu u baahan yahay inuu iska mariyo can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ikhtasala wuu maydhay fa utiya bimindiil tuwaal baa loo keeno falam yamasahu mabuu taaban wa jacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo bilmaa'i biyihii haakadaa inuu saa isaga daadiyo gacmuhu ku daadinayay biyaha jacala sharaca wey wuxuu bilaabay gudagalay u dhaqaaqay yaquulu bimacnaa yafcalu qaala wuu ishaaray iyo qaala wuu wuu sameeyey iyo qaala wuu hadlay iyo qaala wuu seexday macnayaal bay dhahay inkastoo qaala wuu seexday macnaheedu marka mudaariceedu kan ka duwan yihi qaala yaquulu halka ay ka tahay yaqiilu bay iyada noqonaysa yaqiilu wuu seexday wajacala wuxuu bilaabay yaquulu ay yafcalu bilmaa'i biyihii dushiisa saarnaa wuxuu ku samaynaya haakadaa sida ah dee waa la yska garanaya waa macruuf qof biyo iska daadinaya markii uu maydhay siduu yidhaahdaa dee waa inuu iska saydhsaydhoo saa xadiid daciifabaa markaa sheegaya gacmaha biyaha saaka ha ku odhanina fa innahaa mirwaxatu shaytaan shaydaanka marawaxadiisa weeye markaa oo raadka cibaadada daysta waa daciifkaasi ma sugmin inuu qofku iska daadin karo biyihii maydhiga iyo kuwii weysadaba baa ka muuqanaysa in dee tuwaalka la isticmaali karana waa tii aynu soo marno faadima waxay u dhiibtay rasuulka goy weynaaye uu isku duuduubay oo biyaha ka nuugaya baabu wuduu'iljunuubi idaa araada an ya'kul marka uu doono qofkii jinaabada laha inuu wax cuno waxa u wanaagsan inuu weysaysto ilaa khayrun bay usoo kordhine can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaabay tidhi wa fii lafdin waxaa ku yaalay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa araada an ya'kula aw yanaama markuu doono inuu wax cuno ama seexdo wahuwa junub isagoo xaaladaa ku jira jinaabada tawada'a wuduu'ahu lisalaa tawada'a wuu weysaysanayaa wuduu'an ka wuduu'ihii fi salaati fi lsbaaq marka marka adawaad lasoo dhammeeyo arkaanu tashbiihi oo dhan waa caynkaa tawada'a wuu weysaysanayaa wuduu'an ka wuduu'ihi lisalaa fi lsbaaq xagga dhammaystirka weysadii salaada mid la mid ah oon shaxaad iyo googoyn lahayn ayuu dhammaystirayaa markaa weysadu dee rifrif male weyse waa weysa weysadu ma kala qayb lama daayo waa weysa baabu ikhtisaari ljunuubi calaa qasli yadayhi idaa araada an ya'kul waxaa la sheegayaa iqtisaari ljunub qofkii junaabada lahaa uu ku gaabsan kara iqtasara yaqtasiru iqtisaaran wuu ku gaabsanayaa muxuu ku gaabsanayaa calaa qasli yadayhi inuu gacmaha un maydhu faraxasho goorma idaa araada an ya'kula markuu doona inuu wax cuno intana xaaladoodba way bannaanya faraxal keliya iyo weyse keliya iyo kan intooda iyo inuu labadaba iska daayo can caaishata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana idaa araada an yanaama wahuwa junubun tawada'a waidaa araada an ya'kula gasala yadayh labada gacmood intaa horunbuu faraxalanaya saxiixu abi daawuud muttafaqun calayhi weeye duuna shadri lakl intan dambea markaa saxiixaynka kolka laega aan ku jirin waidaa araada an yakula baabu ikhtisaari ljunub calaa qasli yadayhi buu ku gaabsan idaa araada an yakula aw yashroba dee intanuu isna soo kordhiyay xadiidka intii kusoo korodhay buu baab ka dhigay marka uu doono inuu wax cuno ama wax cabo ayaa inagu soo korodhay wax cabo can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa araada an yanaama wahuwa junubun tawada'a waidaa araada an ya'kula aw yashraba qaalat waxay tidhi gasala yadayh uma ya'kulu aw yashrabu waa ficil macnaha waxa weeyaan afcaal dhan oo dhammaystiran qad kaanat lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir saasaad arkaysa asxaabtu waxay u fahmeen sidii uu ahaa hadiga nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa muuqaalkiisii o dhan bay noo soo koobigaraynayaan sidiisii isagoo ah ayay soo qaadeen intay xafideen baabu wuduu'iljunubi idaa araada an yanaam markuu doono inuu seexdo u weysiisan karaa can caaishata radia allaahu canha qaalat ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana idaa araada an yanaama wahuwa junub isagoo jinaabala hadduu nebigu doono inuu dib u seexdo tawada'a wuduu'ahu lisalaati wuxuu weysiisanayaa weysadii salaadoo kale goormuu weysiisanayaa qabla an yanaama intaanu seexanin ka hor markaadna way ku fiican tahay way noo wada fiican tahay haddaanaad maydhigii karaynin iska weys istijood kadibna weysayso oo markaa futuurka iyo cajsiga sida u biiya maydhigu kana nuskiibuu biinayaa weysaduna nashaada dahaaradu sideedaba nashaaday u kordhisaa quwa quwo badanka iyo ruuxda labadaba abay kordhisaa nadaafadda waxaa la ydhahaa can cabdillaahi bni cumara ana cumara qaala cumar ibnu khadaab baa yidhi yaa rasuula allah ayanaamu axadunaa wahuwa junub midkaya miyuu seexanayaa isagoo jinaabo leh miyuu iska seexan karaa qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a markuu weysaysto markuu weysaysta buu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam baabu wuduu'i iljunubi wa qasli dakari idaa araada an yanaam baabu wuduu'i iljunub kii jinaabada lahaa oo seexda wa qasli dakarihi iyo xubinkiisa u maydho idaa araada an yanaama intaasina waa loo raaciyey markuu doono inuu seexdo markuu doono inuu seexdo uu isdijoon kadibna u weysaysa can ibni cumara qaala wuxu uhi dakara cumaru lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cumar baa nabiga u sheegay annahu tusiibu inay isaga ku dhacdo aljanaabatu min alleyli ay fi lleyl habeenka dhexdiisa inay janaaba ku timaado sodogiibaa intaa weydiiyey inanku sodoga u ah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigu wuxuu yidhi tawada weysayso oo waqsil dakara ka maydhoo uma nam seexo intaasuu isu raaciyey dee labada iyomaa horeynaya markaa qasru dakarkiiyo wuduu ah dee haddii la doonayo qofkii inuu wuduugii u baaqi ahaado dee qasru dakar kaa horeynaya intuu istijoodo ayaa uu weysaysanaya ilaa xikmadda loo weysaysanaya waa inuu calaa dahaara ku seexdo qofka marka hadduu istijo dambaysiiyo ka war dee wuu jebinaya idan markaa wowdu waxay faa'iidaynaysaa cagsu tartiibka waxa loo yaqaano waaya sidii nimankii gaalada ahaa ee ka warramayay namuutu wanaxya wamaa naxnu bimabcuuhiin namuutu wanaxya bay idhaah namuutu waanu dhimanaynaa wanaxya waanu noolaanaynaa wamaa naxnu bimabcuuhiin kuwa la soo saarayana ma nihin marka macnaheedu maaha intoonu ifkan ka tagnoonu dhimanno ayaanu aakhiro soo noolaanaynaa maaha oo dee waxa taa diidan wamaa naxnu bimabcuuhiin ayaa diidan nalama soo saarayaa diidan idan markaa waa inay cagsu tartiib faa'iidaynayso wowda oo macnaheedu waxa weeye naxya ifkanaanu ku noolaanaynaa wa namuutu waanu dhimanaynaa wamaa naxnu bimabcuuhiin soo saaranina ma jirto idan markaa naxyaaba horaysa marka wowdu saddexda arrimoodba way faa'idaysaa mar tartiib waa iman karaa loo isticmaalaa mar cagsu tartiibba mar mutlaqul-jamac labadii shay oo mar keliya wada dhaca baabun fi ljunubi idaa araada an yacuud waa qofkii janaabada lahaa markuu doono an yacuudda inuu noqdo meeshuu u noqonayaanoo macruuf qofkii janaabada ahaa markuu doonaya inuu xaaskiisii ku laba kacleeyo baleeg can abi saciid waa sacd bnu malik alansaari alkhasraji caalimkii waxa uu ka mid ahaa abi saciid alkhudri toddobada ugu xadiis badan weeye asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii da'yartahaabuu ahaa weliba talowma uxud bay ahayd ayaan filayaa in loo diiday inuu ka qayb galo dagaalka yaraan daraaddeed haddana waa kaasoo muktiriintu ka mid ahaa isagoo yar waxaanu ka mid ahaa raggii ugu fiqi badnaa asxaabta sacdu bnu malik weeye macigiisu tani waa kunyadii can inabiyi qaala waxau ihi idaa araada axadukum an yacuuda tawada'a idaa araada markuu doono axadukum midkiin an yacuuda inuu laabto tawada'a wuu weysaystaa bimacnaa falyatawada ha weysaysto ha weysaystadii baa markaa khabar loo isticmaalay macnaheeduna uu yahay waxa u wanaagsan weysada waxba ku habboonba amarkiiba tanaa kasii fiican uu yeelaa saasuu yeelaa inuu yeelaabaaba dee sii wanaagsanba baabu ityaani nisaa'i qabla ixdaathi lghusli utegidii dumarkaa la sheegi maydhi ka hor iyo isku kaa dabarogin intaana iyadu maydhan ka hor maaha oona xaydkii ka maydhan xagga hawla kicin ilaa way noqon kartaa laakiin macnaheedu waxa weeye in loo tegi karo xaaskii adigoo aan midii hore ka maydhan xaggaasaa loo kaxayn can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu daafa wuxuu ku wareegay calaa nisaa'ihi buu ku wareegay fii leylatin keliya fii leylatin habeen biquslin waaxidin maydhi keliya maydhasho uu soo celceliyo badani may jirin taa hore markaa uu an yacuudadaas waa qof buu ahaa keliya middan oo keliya bay ahayd mid keliya halkanina waxa weeye nisaa waa jamac tan tan tan saas oo kale midka maydhi keliya u kala maydh waxba waajib maaha can anas ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa nebi maxamed yatuufu calaa nisaa'i dumarkiisuu ku wareegayaa fii guslin waaxid maydhi keliya afaaraha ha gelina muxuu ku ogaaday ha odhan waa erabdare nebiga xagguu anas kala socday inuu dumarkiisa oo dhan wada maray dee bad wax kuu yaalla maaha innaga in la ogaadaabaa inoo daran waayo sharci baa inaga xidhan ma bannaantay mise ma bannaano waxay kaaga xidhantahay muxuu yeeli jiray nebigu tiina kuusoo ogaa asxaabigu ilaa kale dee lagaagama baahna markaa waaya baabu mumaasati ljunub waa qofkii jinaabada lahaa in la taaban karo wa mujaalasati iyo la fadhigiisa waa lala fadhiisan karaa oo ma nijaasaysna waa la taaban karaa oo ma nijaasaysna qofka xayd kale iyo ka jinaabada le iyo waxa ku taaganoo shay cibaadada uun tacabuduun macnaha wuxuunoo loo yidhi maydho cibaadaysi daraaddeed mooye ma nijaasaysna dee qofka marka hadduu qofkii jinaabo leeyahay ama xayd leeyahay aad baa lagaaga qancinayaa nusuustan faraha badane waxay sheegaysaa qofka jidhkiisu inaanu waxba qabin cibaadadii markaa ka mamnuuc ahayd unbaa maydhila-aantu ka hortaagantay mooyaane waa daahir qofkii can xudayfata qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ahaa idaa laqiya arajula markuu nin la kulmo dumarka dee maya dumarka lama taataabtee markuu nin la kulmo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida maasaxahu wuu masaxaya wadacaa lahu markaasi uu ducaynaya yaa laga heli karaa madax xataa cidna lagama heli karo ka madaxda hay hangool faraalow iskaga hayaa dadkiisa innaga iga ilaali buu leeyahy waa intuu soo qarxaay iga durki iigu soo dhawaaninba ayaa imika ka dhacdayba inta aanay qarxi jirin baan laba arki jirinba markaa nebigu mid kastuu imanaya asxaabta markay kulmaan buu masaxayaa dabeetana madaxuu u masaxayaa laabtuu u masaxayaa markaasuu leeya baaraka allaahu fika wuu ducaynayaa qofkiiba markaasuu qalbigiisa hananaya qaala wuxuu ihi fa ra'aytuhu yowman maalin baan akray arkay nebiga bukratan goor subaxa waa saaxiibku waa xokayntiisii asraarta sirtuu nebigu u hayn jiray xudayfa marka lagu leeyay waa wixii aan u baahnayn in la sheego ee tashriica iyo sharci dejinta aan la xidhiidhin wixii sharci dejinaya nidaam la raacaya ku xidhan ma qarin karo ee arrimaha fitnadii waxaa ku saabsan weeye ee aan markaa sheegidood daruuriga ahayn xokayntiisii asraad ayuu subax baan arkay buuri faxiidtu canhu waan ka leexday xaada yaxiidu xidtu canhu waan ka leexday dhinacaasaan isu melmelay anigoo kusoo jahaysan baan indhaha isku dhufanoo xaggaasaan u cararay uma ataytuhu waan u imid xiina irtafaca annahaar markii maalinkii kor noqday dee markii dhulkii diiray ee biyihii u diireene u maydhan karay ayuu soo maydhay dabcan dee salaaddii subaxna wuu tukade kadib baa laga yaabaa inay wax ku yimaadeen a odhanin salaaddii subaxba muxuu tukan waayebe fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii ra'aytuka waar dee waanku arkay xudayfow faxidta cannii waad iga leexatay ereyada luqadaa ku dul qoro faxidtu faxidta cannii xaggaasaad iga kacda kolkii hore xidtu bay ahayd iminkana waa xidta xaggaasaad iga baydhaye dee maxaa dhacay fa qultu waxaan idhi innii kuntu junuban jinaabaan lahaa fakhashiitu waxaan ka cabsaday an tamasanii inaad itaabato asxaabtu ridwaanullaahi calayhim way u hanweeyeen nebigood way jecel yihiin waxay doonayaan an yujaalisuu macahu fii axsani axwaalihim xaaladahooda ugu wanaagsan inay la fadhiistaan sidaasaanayto qofkaad qadarinayso iyo qof waloo muslimaba inaad ka soo agdhowaato adigoo udgoonoo nadiif oo fiican waayo qofku haddii aanu nadaafadiisu fiicnayn waxaa laga yaabaa inuu dhibo saaxiibkiisan kale waxaa kaloo laga yaabaa in dee lagu laxanto ama cirdigiisa iyo sharaftiisa meel lagaga dhaco oo qofkii wax laga sheego wax kasta oo wax lagaaga sheegaya iska daabaa lagu yidhi ha soo ururin intii lagu xaman lahaa maxaa kasoo kala hebel halkii lagu odhan lahaa dhar silan ha qaadan intii dharkaaga lagu eedayn lahaa sida thawbu shuhur oo kale waxaan oo dham waa ka hortag mushkiladda muslimka laga hortegaya dhex maraysa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ina almuslima qofka muslimkaahi mu'minna la sheegiye laa yanjusu ma nijaasooba dee waa daahir haddii nijaas jidhka kaaga taallaa ay jirto dee waad iska maydhay halkaa markaas nijaas laf ahaantiisu ma aha can xudayfata ana anabiya sala allahu calayhi wasalama laqiyahu wahuwa junub markaa jumlada waxaa laga xaalaynayaa mafcuulkaee faacilka lagama xaalaynayo oo macnaheedu iyo ka jinaabadale waa xudayfe maaha nebiga ila labadaba way noqon kartaa xaaladu u noqon kara laqiyahu laqiya rasuulu waxa uu la kulmay rasuulku hu oo xudayfe ah walxaal huwa junuubun iyaduu nebigu jinaabo leeya xudayfe leeya way noqon kartaa laakiin wuxuu ku cadda imika warkaynu haynayna uu ahaa ka jinaabada limu ahayn rasuulkae xudayfe u ahaa fa ahwaa ilaya uu ii gacan haadiyey ahwaa ilaya gacan haadis ma taqaanaa halkaa war kaalay kaalay kaalay buu yihi gacantu ii taagay fa qultu waxaan ku idhi innii junub jinaabaan leeya fa qaala wuxu uhi ina almuslima laa yanjus sidaasuu igu yidhi markaa dee sida lagu jamcinayo riwaayadan iyo tii hore laba jeer way kala noqon kartaa inkastaoo dee aanu diideen marka labaad waxaa kaloo noqon kartaa in hadal kala gaadhay ama aanu maqlin hadalkiisa qofka muslimkaa ma nijaasooba xayan wa mayitan markuu nool yahay iyo markuu dhintaba qofka muslimkaa ama insaankuba qofka bani aadamkii markuu nool yahayna waa daahir marka uu dhintana waa daahir nijaastan uu nebigu tilmaamayaana ama dahaaradan uu qofka muuminkaa ku sheegayna waa dahaaradii qalbiga iyo iimaanka nijaasta lagu sheegay gaalka ee uu nebigu halkan ku sheegaya ilaa mafhuum iyo manduuq buu leeyahy daliilku mide waa manduuq oo waa waxa uu daliilku ku hadlay si cad oo manduuqu waxa weeye qofku hadduu muslim iyo ama mumin yahay inaanu nijaas ahayn mafhuumka laga hoos fahmayaana waa maxay gaalku inuu nijaas yahay ayaa laga hoos fahmaya qofkii aan sifadan lahayn inuu dee nijaasii baa laga fahmaya marka nijaasta aanu nebigu ku sheegay ama qur-aanka ilaahay uu ku sheegay uhi inama almushrikuuna najas waa nijaasta qalbiga iyo kufriga ee jidhkiisu waa daahir waana qowl aada u isaga daciifa qowlka sheegaya inuu nijaas yahay qofku marka uu dhinto ee uu meydka yahay wixii ka soo baxaya jidhkiisa haa dee wasakha laakiin isagu qofku waa daahir karaamadii insaanka weeye walaqad karamnaa bani aadam karaamada bani aadamka ilaahay uu karaameeyey ayay ka mid halka baktiga xayawaanka kale xayawaan kale isagoo nool ayuu dee daahirya soo maa laakiin neefkii arigaa daahirka hadduu baktiyo dee wuu kala duwan yahy noloshiisa iyo iyo baktigiisa wuu kala duwan yahy bakti waa bakti haddaad taabato waa nijaas can abi hurayrata ana anabiya sala allahu calayhi wasalam abi hurayre laftiisa laqiyahu nebigu wuxuu kula kulmay fii ariiqin wado min duruqi lmadiina wadooyinka madiine mid ka mida buu kula kulmay abi hurayra oo socda wa huwa junub maxaa dad jinaabala un inagu soo ururiya ha odhan dee baabkii jinaabadaynu wadnaa innagaa u baahanta in la sheeg sheego innagaa waxaynu u baahan nahay si aynu uga bogsanno wixii aynu la inagu belbeli lahaa inaynu ka bogsanaa baynu u baahannahy marka wixii baabka ku soo arooray in laguu sheego maxaa laga yeeli jiray maxaa lagu daweeyey maxaa jaa-isa maxaan jaa-is ahayn see looga dahaara waa baabkiisiiba axkaamta mid walba baab baa lagu sheegayaa dabeedna waa la dhaafayaa baab kale ayaa laga hadlaya waa la dhaafaya saasaa loo soconaya marka goordho markaad baahato baabkanaad lasoo kala baxaysa si aad ugu cilaajisa mushkiladaada fansalla canhu nebiguu ka siibtay yatasallaluuna liwaaban insalla iyo tasallala aayaddu soomay sheegayn munaafiqiintu marka fadhiga la fadhiyo saasay u siibsiibanaya halkanna waxa weeye fansalla canhu nebiguu ka siibtay wuu u jaray intay iska soo horbaxeen buu dhinacaa ugu jaray fakhtasala wuu maydhay faqacadahu nabiyu fafaqadahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigii baa waayay abi hurayre falamaa jaaa markuu abi hurayra nebiga u yimi qaala wuxuu idhi ayna kunta yaa abaa hurayra abi hurayraw kumee xaggaad ahayd xaggaad qabatay qaala wuxuu idhi yaa rasuula allah inaka laqiitanii dee waad ila kulantay wa ana junub daahir baanaan ahaynoo waan jinaabaysna fakarihtu waxaan nacay naftu isiin weyday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto xataa akhtasila jeeroon maydho faqaala markaa nabigu waxau ihi subxaana allah ina almu'mina laa yanjus riwaayadii horena maxay ahayd ina almuslima muslim iyo mumin waa isku midun halkan meesha munaafiq kuma hayno muslimaan mu'min ahayni dee munaafiq buu ahaa qof istislaamay oo qalbigiisa aanu iimaanku gelin waxaa la yidhaahdaa istaslama laakinahu waa munaafiq buu ahaa marka qofka mu'minka ah ma nijaasoobay buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam subxaana allahina waa min siyaqi tacadi iyadoo ilaahay ammaantiisii oo ilaahay u ammaanayo haddana habka uu isticmaalay waa hab tacajub oo erayo loo dejiyay luga alcarabiya tacajubka maa afcala iyo afcil bihi ayaa loo dejiyo caanay ku yihiin laakiin haddana waxaa jira erayo iyagoo macno kala bixinaya tacajubna uu ku jiro sida calaamaduba kuu muujinaysa calaamatu tacajub subxaana allah wixii aad ka yaabta inaad tidhaahdo ilaahay ammaantay laakiin waa lagu weheliyaa waad yaabsanta baabkan soo socda ee inagu xiga ee junubka iyo xaa'idka iyo marka laga warramayo nusuusta dahaaradooda ka warramaysa halkanaa markaa lagu soo celin doonaa lagu soo xidhayaa dahaaradiibaa laba qaybooda dahaaro qalbiga iyo mid jidhka ah dahaaro nijaasta iyo mid xadadka ah ayay iyana usii qaybsamaysaa tii jidhku dee labada nijaasoodna tan gudaha sii daran tan gudaha ayaa sii daran oo imaanla-aanta iyo gaalnimada ah ilaa waa madoobaade baabu istikhdaami alxaa'id gabadhii caadada lahayd oo la adeegsado ama la dirta dheh istikhdaam alxaa'id gabadhii caadada lahayd oo loo dirta meeshii ay iska daynaysee masjidka ahayd loo dirto oo laydhaa halkaa hawl ka soo qabo ma bannaantay masaajidka in loo dirto mise ma bannaana daliilkaa ka jawaabay istikhdaam istikhdaamku waa dirasho inaad tidhaa iisoo adeeg heblaayo can abi hurayrata qaala wuxuu uhi baynamaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmasjid wakhti oo masaajidka nebigu uu ku jiro id qaala waxa uu wakhtigaa yidhi yaa caaishatu caaishaay naawiliini thawb marada ii dhiib gurigoo dee gidaarka uun ka xiga masaajidka isii daaqadda iga soo sii maalan ama albaabkaba iiga soo dhiib fa qaalat waxay tidhi innii laa usallii dee ma tukanayo waa luqad wanaagsan ma tukanayo macnaheedu waa maxay ila salaad muu weydiinine daahir baanan ahayn markaa masaajidka mara kuuguma keeni karo qaala wuxuu idhi innahu kaa aad sheegaysaa laysa fii yadiki gacantaada dee kuuma saarna kaad sheegi ka aad ka tukan kari weyday dee ma gacantu kuu saaran yahi fa naawaltuhu thawbkii baan u dhiibay maradii ama masaajidkay ugu gashay ama gacanta ayay daaqadda ka gelisay u dhiibtay wuu inagu soo celcelin doonaa arrintan caada gabadha xaydka lah iyo sida ay maaragtay masaajidka iyo arrimihiisa iyo almuhim saddex masale isku khilaafaan culimmadu mid waxa weeye qofku hadduu janaabo leeyay iyo qofkii gabadhii caadada lahayd akhrintii qur-aanka taabashadii kitaabka geliddii masaajidka aan idhaahda ee fadhigii masaajidka waa masaa'ilka ay isku khilaafeen culimmada islaamku waxay u badan yihiin loo yaqaano jumhuurka in qofku markaa uu janaabo leeyahay ama uu caado leeyahay aanu kitaabka qur-aanka akhriyaynin taabanayninna masaajidkana fadhiisanaynin oo markay tirinayaan kutubahoodao dhan afarta madhabba wixii qofka ka xaraama way ku daraan oo adiga arko way tirinayaan kolka la eego adilada aynu si yaroo kooban u dul marno way kala duwan yihin gabadhu haddii ay caado leedahay ama qofkuba uu janaabo leeyahay akhrinta qur-aanka uu akhriyaya ama kitaabka taabanayo waxay culimmadu u daliishanayaan adilada qaarkood oo sugan oo ama qur-aana ama xadiida oo laakiin aan ku caddayn waa saxiixun khayru sariixka ay yidhaahdaan waa qawi daliilku ama waa aayad ama waa xadiid laakiin kuma caddaa maalan aayaddii bay soo qaadanayaan laa yamasuhu ila almudaharuun ma taabanayaan qur-aanka cid daahira mooyaane qur-aanka yuu taabanin buu ahaa xadiidkii sugnaaye camru bnu xasim ilaa daahir qof daahira mooye qof kale yuu kitaabka taaban daahirkiiow ma qof jinaabe iyo caado ka daahiraba mise waa qof gaalnimo ka daahira dee iminkaynu soo maraynay inuu mu'minkuna daahir yahay gaalkuna nijaas yahay markaa qolyaha qaarkood waxay leeyihiin kan la leeyay taabani waa kii qalbiga ka nijaasaysnaa ee gaalka ahaa laakiin qofkii muminka ahaa isagu sidiisu daahir uya jinaabo iyo xaydba ha lahaado wuu akhrii karaa wuu taaban karaa waxaa jira isagu markaa xadiid ku cad oo sheegaya gabadha xaaidada ah laa yaqra'u liljunubu wala alxaa'idu shay-an min alqur'aan gabadha caadada leh iyo qofka jinaabada leh midna ma akhriyayo wax qur-aanka ka mid ah wuu daciifay xadiidkaasina isagu kaana sariixan laakinahu hayru saxiix isagu ku cadaa waxa uuse noqday mid aan saxiix ahayn oo kaasina halkaasuu ku hadho lama xujaysanayo marka haddaba baabkaa la eego akhrinta qur-aanka iyo taabashadiisa sida ay culimmadu markaa muxaqiqiinta aada usii dabagalay sheegayaan waxa ay leeyihiin qowlka waxa xoog badan sheegaya in aanu xaraam ahayn ayaa maaragtay xoog badan bay leeyihiin marka la eego dee daliiladii midni wuxuu noqday mid ixtimaal uu galay midna midaan ku caddayn buu noqday asalkuna albaraa alasliya inaanu shaygan xaaraam ahayn buu asalkuna ahaa rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu xusi jiray fii kulli axyaanihiba xadiid saxiixa aynu kusoo marnay xaalad walow ku sugan yahay ama ajinaabaysnaada ilaahay buu xusayay wuxuu ku xusayna qur-aankaa ka mid ahaa taasibaa markaa qowlkaasaa raajixa laakiin culimmadu waxay leeyihin waa laga wanaagsan yahay haddana kuwa qaba laftigooda inaanay xaaraam ahayn haddana waxaa laga fiican yahay qofku isagoo aan daahir ahayn inuu qur-aanka taabto ama akhriyo waxa ka wanaagsan isagoo daahira albani baa maaragtay masalada mararkan dambe aada u celceliyo marka dambe isaguba qolyaha karaahada ku sheegu ku biira daahiriyadana qolyihi uga horreeya waa la mid leannahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu u dahaaro qaatay salaamta celinteedii waynu soo marnay soomaha jawaabta assalaamu calaykumta inuu ka jawaabaa buu u dahaaro qaatay inaan ilaahay xusaabaan diiday buuhi anoon daahir ahayn salaamtii waa dikri qur-aankaa kasii asalsan xagga dikriga idan markaa qofku inuu fii axsani axwaali ilaahay kalaamkiisa inuu akhriyo isagiibuu la sheekaysanaya isagiibuu la faqaya markaa taasi waa taa weeye waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub muslimiinta o dhamina waxay isku waafaqeen tacdiimu kitaab illah ilaahay kitaabkiisa in la weyneeyo waxyaabaha lagu weyneynayana waxaa ka mid a adigoo daahir ah taasi waa halkaa weeye masaladan la xidhiidha gabadha caadada leh iyo masaajidka gelitaankiisa ama degitaankiisa aan idhaahnay tan dhexmarista iyada waa kan axaadiidtii waynu haynaa inay dhex fadhiisato iska degto taa iyada waxaa ku soo arooray adilo dhowra oo aynu kuwan aynu marayna ay ka mid yihiin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasku waxa ay weydiinaysaa masaajidka kelidiisiibay diidantahy kasoo taagantay waxa mutacaaraf agtooda ahaydoo la isla garanayay inaanay u bannaanayn qofka ayaa halkaa ila asxaabiyaddu sidan dareenkan waxay u qaadatay horey u ogeyd inaan loo ogolayn gabadh caadale masaajidka waatan dabeetana dib isaga taagtay isaga laftiisu muxuu u fasaxay ma inay soo gashay ka soo adeegtay mise inay dhex hawaarsato labada yeemuu ku cadyahay dee inay dhex marto uun wuxuu u fasaxay inay dhex marto ama bahashan ay siiso sijaadan ama ay mid taalla ka soo qaado dhexmaridaasaa loo fasaxaye dhex fadhiisigii way ka duwantay taasina waa taa weeye daliilka labaad waxa weeye waxaa loo diiday gabadhii caadada lahayd iyadoo xajka camaladiisii oo dhan loo fasaxay waxaa loo diiday maxay inay kacbada ilaahay dawaafto oo waxaa la yahaa dawaafi hayra anlaa tatuufi ilbeyt buu nabigu leeyahay camal kastaba samee markaad caadada leedahay gabadh yahay oo xaajigu uu samaynayo ama qofka cumraysanaya ilaa kacbada ilaahay ha dawaafin waana masjidkii beytullaahi alxaraamki taasina waa taa weeye inkastoo khilaaf kale kasii jiro arrinta kale ee saddexaad waxa weeye marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidaha ku tukanaya bannaanka waxaa la soo saarayay hablaha guryahooda ku jira iyo xataa dumarka caadada leh say umacadiya tilmaamayso wa tactazilu lxuyadu lmusalla aw wayactazilu lxuyadu lmusalla calaa macna xadiid dumarka caadada lihi bartan lagu tukanaya musallaha way ka durkayaan maadaama aanay daahir ahayn kaana way kusii lifaaqeen qolyo banaynayaa way jiraan qaar diidayaana way jiraan laakiin aqwa daliilan waxaa daliil badan qolyaha diidaya marka gabadhu inay iska dayso kitaab masjidka dhex fadhiisigiisa qowlkaasaa raajixoo daliil badan inahaasaynu ku dhaafi lahayn oo aynu kaga gudbi lahayn wuu soo noqnoqonayaa axaadiidtani laakiin masalada maadaama su-aalaheeduna had iyo jeer bataan inahaasaynu kaga gudbi lahayn can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ihi naawiliini alkhumrata min almasjidi khumradda iiga dhiib masaajidka qaalat waxay tidhi nixaay maxaan kuu dhiibaa kii ii diidayay baa jire faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu uhi laysat xaydatuki fii yadik gacanta kuma saarna markaa mar haddaanay gacanta kuu saarnay tiigsoo soo qaa fasaxa uu siiya waxa wey inay kasoo adeegi karto ay dhex mari karto marka min almasjidi waa daraf ama aan idhaahne waa jaariya majruur jaariya majruurka fii curfi lugawiin darafkasna waa la idhahdaae halka uu ku tacalluqayo laba qowl bay ka leeyihin qaarkood waxay leeyihin qaala rasuulullaahi nebigu wuxuu ka yidhi min almasjidi masaajidku ka soo hadlay markaasuu yihi naawiliin ilkhumra qaala rasuulullaahi nebigaa wuxuu kasoo yeedhay kasoo dhawaaqay min almasjidi buu kasoo dhawaaqay sida ciraaqi iyo rag kale maraya muxuu yidhi naawiliin ilkhumra sijaayada ii dhiib oo guriga iiga dhiib oo masaajidka iigu soo dhiib oo gacanta daaqada iga soo fidi weye marka masaajidku ka soo hadlay meeshuu sijaayada ka doonayana waa guriga iyaduna markaa daaqadii kasoo dhiibaysa laakiin qowlkaa waxaa ka waadixsan oy una badan yihiin in min almasjidi lagu tacallujiyo naawiliini oo macnuhu markaa uu noqonayo naawiliin ilkhumra sijaayada iga sii min almasjidi iga sii halkan masaajidka iga soo qaad taasaa ku cad tan in kale waa yaro qardajabis markaase iyaduna tidhi caynka oo labada jeer baan hadda cilladda waa iman kartaayoo dee markan ay marada sijaayadda ka soo dhiibaysa daaqadana gacantan gudaha gelaysay diidanta markan ay masaajidka ka soo qaadaysana iyadan laftigeeda gelaysaa diidan waa labada dareenba uu iman kara haddaad odhan lahayd maxaa dhibee jira markay dee guriga kasoo dhiibaysa dee soo gacantii soo geli maysa masaajid jidhkeeda soo gelaya diidaysa adugu kaa dambey u badan yihin sidaas ugu jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaa halkaa laga qaadanayaa siday mucaamalada wanaagsan xaasaskiisu nebiga ugu adeegayeen calayhi salaatu wasalaam iyo nolosha isla jaanqaadka lahayd jacaylka qaaligaa waxaa laga qaadanayaa iyadoo masaajidkii aad dhex joogtay inaad sijaada isticmaali karto laakiin sijaadadaasi waa inaan lahayn waa inaanay ahayn tii uu nebigu tuuray barabaraha iyo faraaraha lahayd oo kale waar taniga qaad oo ambijaaniyadaydii kale ii keena u lahaa mid ku waswaasinayso oo caarcaar iyo kalare iyo uu shaydaanku kuu dhex fadhiisan kara waa inaan ahayn tu saafiyay ku wanaagsanta baabu basdi alxaa'idi alkhumrata fi lmasjid basdi alxaa'id gabadhii aan daahirka ahayn baa fidin karta alkhumrata sijaayad fi lmasjid bay dhigi kartaa iyadaa fuuli karta maahee qofkay u adeegaysa u dhigi kartaa basdi alxaa'idi alkhumrata fi lmasjid basdigu waa inay kala bixiso sijaadii masaajka dhexdiisa can maymuuna qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yadacu ra'sahu madaxiisuu saari jiray fii xajri ixdaana midkayo dhabteeda fayatlu lqur'aana buu akhriyi jiray wahiya xaaid iyadoo xaydle dhabteeda uu ku jiifaa buu qur'aanka ilaahay akhriyi jiray iga duruq waad leedahay mu odhan jirin wa taquumu way istaagi jirtay ixdaana midkayo bilkhumrati sijaayaday ula kici jirtay ila lmasjidi bay la tegi jirtay fa tabsudahaa way kala bixin jirtay sijaayadaa wahiya xaaid iyadoo caadale bay halkaa usoo dhigaysaa nabiga iskaga soo noqonaysa waa kuwa madhabku shaaficiya le wayajuusu lahaa an tadkhula almasjida in lam takhif talwiitha haddaanay kaga baqanayn wax kaga daata ayay leeda ayay leeyihin macnaha baabun fi ladii yaqra'u lqur'aana wara'suhu fii xijri mir'atihi wa hiya xaa'id waa qofkii oo qur-aanka akhriya dhakadiisuna dhabta ooridiisa saaranta iyana aanay daahir ahayn intaasi way iska bannaanta oo qur-aankii ka ag fogeeya lama odhanayo ka ag fogeeya meeshan layidhi huwa adan halkaa adaha ka durkiya waxba la odhan maayee qur-aankuna waa qur-aan qofkanna waa qof meesha jooga waana daahir qofkii can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa kaana ra'su rasuulillaahi nebiga madaxiisu waxau ahaa fii xajri ixdaana midkayo dhabteeda wahiya xaa'id wa huwa yatlu lqur'aan qur-aanka ayuu halkaa ku akhriyaya marka in islaantaada dhabteeda aad ku seexan karta laga faa'iidaysanaya ama aada barkan karto waxaa laga faa'iidaysan karaa oo kale in qur-aankii lagu akhriyi karo dhabteeda haddaanay daahirahayn waxaa laga faa'iidaysan karaa oo kale in jiifka lagu akhriyi karo qur-aanka adigoo jiifa inaad akhriyi karto adoo fadhiya adoo taagan intaba inkastoo ay aada ugu sii wanaagsantahay dee markuu qofku malaha qalbigiisu aada usoo jeeda un xaaladan oo kalena waa adigan arkaya rasuulka sala allahu calayh wasalam baabu asli lxaa'id ra'sa zawjiha madaxa ninkeeday maydhi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa ahaa yuumiu ilaya madaxiisuu iisoo qalloocinaya yuumiu ilaya ra'sa yuumiu ilaya ra'sa madaxiisuu iisoo foororin wa huwa muctakifun isagoo masaajidka ictikaafsan fa aksiluhu waan maydhi madaxa wa ana xaa'id aniga oo aan daahir ahayn eg qofku haddii aanu la soconin mawaaqicda meelaha markii waxyiga la sheegaya uu maaragtay asxaabtu ku noolaayeen iyo aanu juquraafiyadeeda garanayn waxyaaba badan baa ku nag noqon karaa isagoo muctakifa buu madaxiisa iisoo dhawaynayaa waxaa markaasaan aniguna u maydhayaa madaxuu iisoo qalloocinayaa ma masaajidkay la fadhidaa markaa maya masaajidka lama fadhidee gurigay joogtaa isna masaajidku joogaa gidaar yaroo gaaban baa udhexeeya daaqaduu dhakada ka soo ridayaa halkaasay ugu maydhaysa daaqadu xagga dhakada guriga uga ridayaa kadib tashdigeeday hoos dhigaysaa waa kayisa tii ay lahayd umu salama idaa kaanat kayisa waxbana ka baylihi maayaan waxna ka daadaadan maayaane biyii madaxa ay ka maydhana tashdigaa hoose ugu dhacayaan kanna way ugu maydhay u feedhay u saliidaysay odaygeedii iyana aqalkeeday joogtaa isna masaajidkiisuu muctakif ku yahay madaxa lasoo qalloocinayaa waa halkaa ee iyagoo masaajidka wada fadhiyaa madaxa uma qalloocinayo ya isku kaa dabarogi oo ha daliishaninoo ha odhani sawtan masaajidka ay wada fadhiyaane madaxa u qalloocinaya shuraaxda akhri iyo riwaayooyinka isfasiraya can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu urajilu ra'sa rasuulillaahi wa ana xaay madaxa nabigaan feedhi jiray aniga oo aan daahir ahayn muu odhanaynin ictikaafkaad iga qaribaysaa muu odhanaynin waad inijaasaynaysaa midnaba wakaa innaga hadday soomaalidu arkaan halkaa shaarica ama meel agteeda islaan odayga madaxa ka rifaysa armiye waalatay bay odhanaya maxaa dul bixiyey sawtan ku waalatay odaygii islaantii bay odhanayaan soomaalida dacaayad wax la ydhaha ma lagu saliday baabu muaakalati alxaa'idi washurbi min su'riha muaakalati alxaa'id gabadhii caadada lahayd waxbaa lala cuni karaa aakala waa ti aan ku lahaa waa ficlu lithnayn labada dhinac wax ka soconaya wey xagga iyo xagga laba qofoo wax wada cunaya wey iyo wa shurbi cabidi iyadaa wax lala cab wa shurbi cabidi la cabay min su'riha hambadeeda hambadoo hambadii xaa'idkaa la cunaya tii dumarkaa la cunaya tii caruurtaa la cunaya waxaan odhanaya hambada igadaa igadaa intaasi waa hamba igadaa waxaasi waa leceb sakhiirkii gaalada arrin jira maaha ee dadku waa dad isku maca weeye waxbay wada cunayaan xeedhadaa la wada cunayaa foogan iyo fandhaalkan iyo waxaan yara la guranaya waxaan la kala durkinaya baaqigan la daadinaya iyo waa iska nooc kibirahun can caaishata radia allaahu canha sa'altuha waan weydiiyey buu raawii ka warinaya hal ta'kulu lmar'atu maca zawjiha gabadhu ninkeeda wax miyay la cuni kartaa wahiya daamis markay caado leedahay marka kale iska daa hadalba ma laha marka kale marka kale muran kama jooge eh waa markaanay daahir ahayn qaalat waxay tidhi nacam haah daliilkan weliba kuu dhiibi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yadcuunii wuu ii yeedhi jiray isagaaba ii yeedhay odhanay kaalay fa aakulu macahu waan la cunayaa wa ana caarik wa ana xaa'id ku darso eraygaana erayada luqada ah waa fukabularigii kugu soo biiree wa ana caarik anigoo aan daahir ahayn oo xaa'id iyo caarik baa isku mid a wa kaana wuxuu ahaa yaakhudu wuxuu qaadayaa alcarqa laf laf hilibaysan laftan hilib kale soo garan maysi misig dhowr cad la ii keen laftaasuu qaadayaa fa yuqsimu calaya wuxuu igu dhaarinayaa fiihi ay fii aklihi cunidiisa iska fiirsaad fa yuqsimu calaya wuxuu igu dhaarinayaa fiihi carqiga carqigaa laftaasuu igu dhaarinaya wuxuu odhanayaa ilaahay baan kugu dhaariyey gooso oo hoo rudh hoo canjuug fa actariqu minhu markaasaan goosanaya rudhaya uma adacuhu waan iska dhigaya hortiisa nebiga fa yaahuduhu isagaa laftii qaadanayo fa yactariqu minhu isaguna markaasuu rudhaya rudhidda waynu isla fahamnay sooma mise cantuugan ku idhaahdaa wayadacu famahu afkiisii wuxuu dhigayaa haddaba xayu wadactu meeshii aan dhigay famii afkayga min alcarqi lafta lafta halkii aan anigu ka cantuugay buu isna iskama kama khashaafayo oo iskama melmelaya halkii aan ka goostuunbuu isna ka goosanaya wayadcuu wuu ii yeedhayaa bisharaabi cabitaan buu iigu yeedhayaayo fa yuqsimu calaya wuxuu iigu dhaarinayaa aqsama yuqsimu fa yuqsimu calaya wuxuu iigu dhaarinayaa fiihi ay fii shurbi sharaabkan cabiddiisu odhan ilaahay baan kugu dhaariyey hooyo koobka cab qabla an yashraba minhu intaanu isagu hee cabin ilaan adiga iyo islaanta adiga xooge iyaduna way kaa daciifsantah adigii xoogga haddaad fuuqsato iyadii daciifadda ahaydna halkan soo ligan tahay soo dulmi ma aha waa nooc dulmi balhoo adigu ilaahay baan kugu dhaariyay horta cab fa aakhuduhu markaasaan qaadayaayo fa ashrabu minhu waxbaan ka cabaya uma adachu fujaankiibaan iska dhigayaa fa yaakhuduhu fujaankiibuu qaadayaa fa yashrabu minhu wuu cabayaa weliba wayadacu famahu afkiisa wuxuu saarayaa ka khashaafi maaye eh xayu wadactu famii meeshii aan afkayga saaray min alqadaxi qadaxuna waa maxay weelka min alqadax fijaanka halkii aan afka sa imika hadduu koobshaha saaxiib ka cabayu kala badhu kudha hoo cab xageed ka cabaysa waad iska maroorinaysaa dabeetana halkan iyu wax ku qaadsiina xagga kalead ka cabaysa isagu laakiin waa islaantiisiiyo way isdaqaanaano waxay tuunbuu yahay oo dee haddii wax qaadaysta wuu qaadaya afka halkay ka cabtuu ka cabaya daliilkii waa kaas bay tihi haddii gabadh xaaidi wax nijaasaynayso nabigaa nijaasoobi lahaa mana nijaasoobin calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaynu ka qaadanay mucaamaladii wanaagsanayd iyo dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xaasaskiisa uu la dhaqmayay dibqan liqowlihi tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma baa ilahay uli macnaha ay qofkii waa inaanu dareemin labadan qof saaxiibkiisa kale wax xaraja inuu maaragtay kalsoonidiibay kasbaysaa labada qof qalbigooda inuu isku xidho waana tu islaamku doonayo wallahu aclam